Certainly, there will not be a one person, one vote election in 2016. The...
runtii ma jiri doonto doorasho qof iyo coda sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo saaxiibada beesha caalamka ayaa taasi hore u sheegay bishii julaay ee sanadkan inaanay suurtageli doonin in la qabto doorasho qof iyo coda sidaas awgeed ayaa soomaalida haatan waxa ay ku jiraan hanaan wada tashiyo ee qaran oo qoto dheer si ay markaas u doortaan qaabka xulidda ee hanaanka doorasho waxaa jiri doona wakiilo badan waxayna noqon doontaa mid dhammaystiran marka loo eego tii sannadkii labada kun iyo laba iyo tobankii howshu way socotaa waana wadaxaajood adag laakiin waxa uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya ka sheegay golaha ammaanka in go'aan la qaadan doono lana dhammaystiri doono howsha dabeeqada sannadkan margaret bashiir wariyaha v o eda ayaa sidoo kale weydiisay inkastoo ay dadaal wadaan amisom iyo ciidamada dowladda haddana waxaa muuqata in kooxda al-shabaab ay tahay mid sii xoogaysanaysa xaggee arrintu iska qaban la'dahay
al-shabaab waxa ay leeyihiin awood ay waxyeelo iyo khasaaraba ay ku geystaan muddo hadda toddobaad laga joogo ayay ahayd markii ay weerarka ku qaadeen hotel ku yaalla magaalada muqdisho oo ay khasaaro ka geysteen weerarada noocaanhina waxa ay si joogtaa u dhacayeen tan iyo runtii labadii ilaa iyo saddexdii sannadood ee inaga tegey aad ayay u adag tahay in gebi ahaanba laga hortago lana joojiyo falalka kooxda argixisada ah laakiin waxaa la gaaray horumar la taaban karayo iyadoo al-shabaab laga saaray fariisimahoodii iyo magaalooyinkii ay joogeen sidoo kale waxay weydiisay margaret bashiir waxaa jira toddobaadkii hore diyaarad ku dhacday duleedka afgooye welina lama hayo dadkii saaraa iyo shaqaalihii diyaaradda madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay in dadkaasi ay gacanta u galeen burcad dadka qaar waxay sheegayaan in al-shabaab ay dadkaasi haysato waxaa kaloo la sheegayaa in diyaaraddaasi ay saaraayeen dad reer galbeed ah oo qaramada midoobey ama amisom ah maxaad nooga sheegi kartaa arrintaasi
xaqiiqadii ma jirto diyaarad ay leedahay qaramada midoobay oo ku lug lahayd arrintaasi haba yaraatee waxaa jiray warar iska hor imaanayay oo soo baxayay oo sheegayay in diyaarad ay burburtay rakaabna uu saarnaa markaas qaramada midoobay ahaan ayaan waxaanu ku dhaqaaqnay howlgal waxa lagu soo badbaadinayo oo xagga cirka iyadoo aan isticmaalayno dawladaha qumaatiga u kaca saacado badan ayaana dul haadaynay goobta mana jirin wax markhaati oo caddaynaya diyaarad halkaasi lagu arkay mana jirin cid sheegata runtii in diyaarad ay ka maqan tahay ama rakaab toona waxaan sii wadnay sida muuqata in aannu isha ku sii hayno annaga oo markaasi kaashanayna ciidamada amisom iyo dowladda federaalk ee soomaaliya haddii ay jiraan wax lasii ambaqaadayo arrinta federaalisimka oo aad maanta ka hadasho waxaad sheegtay in gebagabo ay marayso ma noo sheegi kartaa guulaha laga gaaray dib u eegista dastuurka iyo samaynta maxkamad dastuuri ah ayay weydiisay margaret bashiir ambasador nicholas k
hanaanka federaalka waxa uu sameeyey horumar weyn sanooyinkii inaga tegay iyadoo uu hadda marayo heerkii ugu dambeeyey waxaana jira maamul goboleed kaleeto oo la filayo in la sameeyo taasi oo runtii dhici doonta dabayaaqada sanadkan sida uu golaha ammaanka ka sheegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyadoo ay socot haatan dib u eegis laga eegayo dhinaca dastuurka arrintaasi oo soo jiitamaysay ilaa ay hadda si gaabsi ahna ku socotay waxaan rajaynayaa in ay jiri doonaan dib u eegis dastuureed oo laga maarmaan u ah sidii ay markaas u qabsoomi lahayd doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka taasi oo dhici doonta bilaha fooda nagu soo haya saaka waxaad ka hadashay guulo la gaaray waxaan isweydiinayaa waxa ay yihiin shanta qodob ee aad xustay in soomaaliya guusheeda ay sabab u tahay maxay yihiin casharada muhiimka ah ee laga bartay soomaaliya oo lagu dabaqi karo wadamada kale ee ka soo kabanaya dagaalada sokeeye
golaha ayaa tan ka mid a waxyaabaha ugu muhiimsan ay tahay in loo baahan yahay hanaan siyaasadeed oo wadnaha u ah hanaanka dhismaha dalka ee soomaaliya iyo somalilan taasina ayaa waxa ay ku xidhan tahay hadba dariiqada loo sii maro dhinacyada amniga iyo horumarka arrinta labaad ee aadka u muhiimka ayaa waxay tahay rabitaanka saaxiibada beesha caalamka inay iskaashi waxtar leh ay la sameeyaan a u midowda afrika iskaashiga qaramada midoobay ee e u iyo igad ayaana ka mid a ugu dambayntiina margaret bashiir wariyaha v o e da waxa ay weydiisay ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya nicholas kay waxaa kale oo aad ka hadashay in aysan jirin wax markaba oo la afduubtay saddexdii sano ee lasoo dhaafay ma waxay kula tahay in ay badda soomaaliya ammaan tahay oo ay khatartii burcadbadeedu hadda dhammaatay ayay weydiisay wariyaha v o e da margaret bashiir ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya nicholas kay I think we have to remain extremely vigilant. I mean, many of the conditions.
waxaan u malaynayaa inay tahay in si aada loo feejignaado waayo xaaladihii markii horeta abuuray burcadbadeedda sida la'aanta fursado dhaqaale ee xagga dhulka iyo waxyaabo kaleeto ka kalluumaysiga sharci darrada ah ee xeebaha dalkaasi soomaaliya waxaas oo dhan ayaa jira waxaana kor u sii kacaysa dhibaatada xagga ka kalluumaysiga sharci darrada ah ee halkaasi sida uu golaha ammaanka noogu sheegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya